axmed cabdi kaariye qorqor oo ah madaxweynaha maamulka la baxay galmudug ayaa markii ugu horreysay ka hadlay hubkii dhowaan lagu furtay degmada cabud waaqee gobolka galgaduud xilli uu ku sugnaa deegaanka balanballe oo ka tirsan gobolka galgaduud ayaa waxa uu sheegay inuu bogaadinayo dagaalkii ay dadka deegaanku la galeen ciidamada dowladda waxa uu tilmaamay in hubkaasi uu ahaa mid ay soo daabuleen qolyo uu ugu yeeray qowlaysato dembiilayaal ahaa oo doonayay inay ku ridaan maamulkiisa kuna hubeeyaan qabaa'ilka dega gobolka waxa uu xusay in ay tallaabo adag ka qaadi doonaan cid weliba oo hub la soo gasha deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaas horta hubkii waxaan reer balanballe ku ammaanayaa waa meesha hubkii masiibada ahaa oo qowloysatadu dalka soo gelisay rabay waddanka in lagu gubo oo galmudugna lagu gubo qabaa'ilkan la iskula diro waa meeshii horta uu ka soo galay marka waana meeshii ka shiftay oo tiri halkaan waxaa maraya dhib loo wado galmudug iyo soomaaliba loo wado kuwii hub uruursi iyo xasrad abuur iyo dhiilo iyo dhibaato ku raadinayay dano xukun ku raadinayo dano ku raadinayo garashadoodu saa tustayna waxaan idiin sheegaynaa lagama harina waa la daba socdaa hawshooduna waa lagu jiraa maalin maalmaha ka midna wayna dhimi doonaan iskudaygii xumaa ee fashilmay wayna dhimi doonaan dhowaan ayay ahayd markii hub laga keenay dalka itoobiya ay maleeshiyo beeleed iyo dadka deegaanka ay ku furteen degmada cabud waaqee gobolka galgaduud iyadoo iska hor imaad halkaasi ka dhacay lagu dilay afar iyo toban xubnood oo u badnaa ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalka